samu'eelkii labaad cutubka saddexaad haddaba waxaa jiray dagaal dheer oo dhex maray reer saa'uul iyo reer daa'uud oo daa'uudna waa sii xoog badnaanayey laakiinse reer saa'uul way sii xoog yaraanayeen oo daa'uudna wiilal baa ugu dhashay xebroon curadkiisu wuxuu ahaa abnoon oo waxaa dhashay axinocam tii reer yasraaciil wiilkiisii labaadna wuxuu ahaa kile'aab oo waxaa dhashay abigayil oo u dhaxday naabaal kii reer karmal kan saddexaadna wuxuu ahaa absaaloom oo waxaa dhashay macakaah oo ahayd boqorkii geshuur oo talmey ahaa gabadhiisii kan afaraadna wuxuu ahaa adooniyaah oo waxaa dhashay xaggiid kan shanaadna wuxuu ahaa shefadyaah oo waxaa dhashay abitaal kan lixaadna wuxuu ahaa yitracaam oo waxaa dhashay ceglaa oo daa'uud u dhaxday intaasu waxay daa'uud ugu dhasheen xebroon intii ay reer saa'uul iyo reer daa'uud dagaalamayeen ayaa abneer aad ugu xoogaystay reerkii saa'uul haddaba saa'uul wuxuu lahaa naag addoon ah oo magaceedana la odhan jiray risfaah waxayna ahayd ina ayaah oo lishboosheed wuxuu abneer ku yidhi war maxaad ugu tagtay addoontii aabbahay markaasaa abneer aad ugu carooday erayadii lishboosheed oo wuxuu yidhi anigu ma waxaan ahay madax ey oo reer yahuudaah leeyihiin bal maanta raxmad baan tusayaa reerkii aabbaha saa'uul iyo walaalihiis iyo saaxiibbadiis oo adigana kuuma aan gacan gelin daa'uud oo weliba maanta waxaad iigu eedaynaysaa wax ku saabsan naagtan haddaba sidii rabbigu ugu dhaartay daa'uud ilaah saas iyo si ka sii badanba anoo abneer ah ha igu sameeyo haddaanan saas oo kale isaga ku samayn taasoo ah inaan boqortooyada ka wareejiyo reer saa'uul iyo inaan carshiga daa'uud u qotomiyo reer binu israa'iil iyo reer binu yahuudah iyo tan iyo daan iyo ilaa bi'ir shabec oo isna eray dambe wuu ugu jawaabi waayey abneer maxaa yeelay wuu ka cabsanayey markaasaa abneer wuxuu daa'uud u soo diray wargeeyayaal magaciisa ku hadlaya oo leh war dhulka yaa leh wuxuu kaloo ku yidhi heshiis ila dhigo anna gacan baan ku siinayaa inaan kuu soo wada jeediyo reer binu israa'iil oo dhan markaasuu yidhi waa hagaag heshiis baan kula dhiganayaa laakiinse wax baan kaa doonayaa taasuna waxa weeyaan markaad ii timaadid waa inaadan i hor imaan adoo marka hore miikaal oo ah ina saa'uul isoo hortaaga mooyaane oo daa'uudna wargeeyaal buu u diray lishboosheed oo ahaa ina saa'uul isagoo leh iikeen naagtaydii miikaal oo aan ku guursaday boqol buuriyo oo reer falastiin markaasaa lishboosheed rag u diray oo iyadii ka soo kaxeeyey ninkeedii kaasoo ahaa faltii'eel inalaayish markaasaa ninkeedii soo raaciyadii isagoo ooyaya intuu socday oo dhan oo wuxuu iyadii daba socday tan iyo baxuuriim markaasaa abneer ku yidhi war orod oo iska noqo kolkaasuu iska noqday oo abneerna wuxuu la arrinsaday odayaashii reer binu israa'iil oo ku yidhi waa hore waxaad doonayseen in daa'uud boqor idiin noqdo haddaba haatan sidii yeela waayo rabbigu daa'uud buu ka hadlay oo yidhi addoonkayga daa'uud gacantiisa ayaan dadkayga reer binu israa'iil kaga badbaadin doonaa gacanta reer falastiin iyo gacanta cadaawayaashooda oo dhanba oo abneer wuxuu kaloo la hadlay reer benyamiin oo weliba abneer wuxuu daa'uud ugu yimid xebroon si uu ugu sheego waxa la wanaagsan reer binu israa'iil oo dhan iyo reer benyamiin oo dhanba saas aawadeed abneer wuxuu daa'uud ugu yimid xebroon labaatan nin baana la socday oo daa'uudna diyaafad ayuu abneer iyo raggii la socdayba u sameeyey markaasaa abneer daa'uud ku yidhi anigu waan kacayaa waanan tegayaa oo reer binu israa'iil oo dhanna waan kuu soo wada ururin doonaa boqorow sayidkaygiiyow inay axdi kula dhigtaan oo adna aad xukuntid in alle intii naftaadu doonayso markaasaa daa'uud abneer iska diray oo isna nabad buu ku tegey oo bal eeg daa'uud addoommadiisii iyo yo'aabba waxay ka yimaadeen duulaan iyagoo dhac badan wada laakiinse abneer daa'uud lama joogin xibroon waayo wuu iska diray oo isna nabad buu ku tegey oo markii yo'aab iyo ciidankii la jiray oo dhamma ay yimaadeen waxaa yo'aab loo sheegay oo lagu yidhi waxaa boqorka u yimid abneer inaneer oo isna wuu iska diray markaasuu nabad ku tegey markaasaa yo'aab boqorkii u yimid oo ku yidhi maxaad samaysay bal eeg abneer baa kuu yimid maxaad u dirtay oo uu u tegey abneer oo ah inaneer waad garanaysaa inuu kuugu yimid inuu ku khayaaneeyo iyo inuu ogaado bixiddaada iyo soo geliddaada iyo weliba inuu sii ogaado waxaad samaysid oo dhanba yo'aabna markuu daa'uud ka soo baxay ayuu rag ka daba diray abneer oo waxay ka soo celiyeen ceelkii siraah laakiinse taas daa'uud ma ogayn oo markuu abneer ku soo noqday xebroon ayaa yo'aab gees ula baxay oo iridda la dhex galay si uu ula faqo markaasuu caloosha ka dooxay si uu u dhinto maxaa yeelay dhiiggii walaalkiis casaaheel ayuu daadshay dabadeedna markuu daa'uud taas maqlay ayuu yidhi aniga iyo boqortooyadayda midna eed kuma lahayn rabbiga hortiisa xagga dhiigga abneer inaneer yoo'aab madaxiisa ha saarnaado iyo reerka aabbihiis oo reer yoo'aabna yaan laga waayin mid cudur dheecaan leh qaba iyo mid barras qaba iyo mid ulku tukubaya iyo mid seef lagu dilo ama mid cuntola sidaasay yoo'aab iyo walaalkiis abishey u dileen abneer maxaa yeelay wuxuu walaalkood casaaheel ku dilay dagaalkii gibecoon markaasaa daa'uud wuxuu ku yidhi yoo'aab iyo dadkii isaga la jira oo dhan dharkiinna jeexjeexa oo dhar joonyad ah guntada oo abneer hortiisa ku baroorta oo boqor daa'uudna wuxuu raacay naxashkii oo abneer waxaa lagu aasay xebroon boqorkiina codkiisii kor buu u qaaday oo qabrigii abneer ku dul ooyey oo dadkii oo dhammuna way wada ooyeen oo boqorkiina wuxuu u baroortay abneer oo yidhi miyay habboon tahay in abneer u dhinto sida nacas u dhinto oo kale gacmahaagu ma xirnayn cagahaaguna ma dabranayn sida nin ugu dhaco dad dembi leh hortooda ayaad u dhacday markaasaa dadkii oo dhammu mar kale u ooyey isagii markaasay dadkii oo dhammu yimaadeen oo damceen inay daa'uud wax cunsiiyaan intii ay maalinnimada ahayd laakiinse daa'uud wuu dhaartay oo yidhi ilaah taasoo kale ha igu sameeyo iyo weliba tu ka sii badan haddaan kibis dhadhansho iyo wax kale toona ilaa ay quraxdu dhacdo markaasaa dadkii oo dhammu taas u fiirsadeen wayna la wanaagsanayd oo wax alla wixii boqorku sameeyey ayaa la wanaagsanaa dadkii oo dhan sidaasay dadkii oo dhan iyo reer binu israa'iil oo dhammu maalintaas u garteen inuusan boqorku doonaynin in abneer oo ahaa inaneer la dilo oo boqorkii wuxuu addoommadiisii ku yidhi war miyaydnaan ogayn maanta inuu reer binu israa'iil ku dhex dhintay amiir iyo nin weyn oo anigu maanta in kastoo lay boqray waan taag yarahay oo nimankan ee suuriyaah dhashay ayaa iga xoog badan kii shar sameeya rabbigu ha ugu abaalgudo sida sharkiisu yahay